ridwan waa mahadsantahay opportunitiga aad isiisay fursadda aad isiisay iyo qiimaha badan waana kaaga mahad celinaya adiga iyo bahda v o a shalay galinkii dambe waxaa dhacay oo noo yimid magaaladii nala jooga baryahanba wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xildhibaan xasan macalin oo runtii ah wasiirkii arrintaanu ay ku habboonayd waxaa dhacday in aan wasiirka ka codsaday inaan israacno xabsiyada aan tagno waa suurtagali weyso waxaa lagu soo aaday wakti holiday ah laakiin waxaan samaynay waalidiintay ka xiran yihiin carruurta ayaa waxaan kusoo galnay khad zum ah wasiirku nagala qayb galay waxaan ka wada hadalnay sidii wax loogu qaba lahaa amba loo samay lahaa si dhalinyarada xabsiyada ku jirtaay waalidiintuna waxay sheegteen dhibka haysta iyo ilmaha ka xiran muhiimaddu waxay ahayd inaan waalidiinta iyo wasiirka iyo anigoo ah konsulka jooga u k aan ka wada hadalno sidaan arrimahaas wax uga qaba lahayn waayahay dayib marka la eego dhowaanna waxaad booqatay adiga iyo qaar ka mida waalidiinta xabsiye ay ku jiraan dhalinyarada soomaalida marka bal haddii aad ka waranto wixii aad soo aragtay iyo haddii aad hayso qiyaasta guud ee tirada soomaalida ku xiran xabsiyada britain
waa mahadsan tahay ridwan waxaan tagnay dhowr xabsi runtiina aan kaga mahad celinayo gabadha la yidhaahda naciima ee u qaabishan chilan walfare oo qayb weyn ka qaadatay runtii waxaan tagnay xabsiyo ku yaala u k oo dhalinyaro fara badan oo soomaaliya ay ku jirto qiyaastii markii laysku daro waa waxay gaarayeen laba boqol iyo lixdan iyo saddex waa la kulanay waa la sheekaysanay wakti aan la qaadanay waxaan la kulanay weli waktiyadii xafladaheena ahaa oo mataqaana markaan xornimada qaadanay waa si wanaagsan ayaan u wada hadalnay waana aragnay dhalinyaradu tiradooda iyo intay la eg tahay iyo dhibkay qabaan waa la sheekaysanay waa ku farxeen booqashada aan booqanay waxaana joogay nin odaya oo jablan ah oo salaada dujiya ayaa isaguna acsesna siiyey oo mataqaana ilaa noo geeyey directorkii ahaa ninka xabsiga ka ahaa waa gartay marka waxyaabaha loo soo xiray maxay yihiin caruurtan waxyaabo kala duwan waxyaabo kala duwan ninba wuxuu ku xiran yahay si gooni ayuu u xiran yahay qaar mataqaana lagu haysto dembiye waaweyn qaar dembiye yaryar lagu haysto noocyo fara badan ayay u xiran yihiin ridwan anoon hadda soo koobi karin waa waa noocyo fara badan ay u kala xiran yihin dhalinyaradu waayahay dayib ugu dambeyn waalidiin fara badan oo soomaaliyeed oo muddo caruurtooda ay halkan ku xiraayeen ayaa safaaradda iyo wasiirkaba ka codsanayay in caruurtooda xabsiyada ay ku dhammaystaan soomaaliya wax heshiisa oo soomaaliya iyo britain u dhexeeya oo ku saabsan inay isweydaarsadaan maxaabiisna ma jirto marka sidee wax idinla tahay waxaynala tahay wasiirkana waa kala hadlay anagoo aniga isaga ah inaan sameyno anagoo aan ka shaqeyno dowladda ingiriiska ah iyo wasiirka cadaaladda iyo dastuurka inaan soo casuulno marka safaaraddeena furanto arrintaasna aan meel wada dhigno waxaan aaminsannahay dhallinyarada waa isku jiraan qaar volunteer raba inay ku aadaan waddankii qaar raba waalidiinteedu in loo celiyo oo loo geeyo soomaaliya laakiin wax walba waxay ku xiran tahay ogolaashaha dhallinyarada iyo arrintiinan annaga iyo dowladda ingiriiska aan ka wada gaarno go-aan laysku ogyahay oo la kala saxiixdo labada dowladood kala saxiixdaan arrimahaas ayaan rabay wasiirka inaan kala shaqeeyo haddii ilaaha idmo anigii safiirkaba cabdiqaadir axmed kheyr ilahay kheyra ka siiyo isagoo naftigiisa dadaal badan geliyey intaan xabsiyada tegaa inala tegey ilana socday haddana aan rajaynayno arrintaas inaanan ka harin ilaahay waxaa soo galay dhowr iyo labaatan dumar ah u badan single maather hooyo keligeed korinaysa ilmaha dhib badanna haysto waa taqaanaa waalidaan ahay carruuraan leeyahay qof cunug ka xiran yahay waa ogtahay dhibkay marayso annagu waxaan qaban karnaa iska kooban laakiin waxaan rajaynaynaa annagoo isticmaalayna magaca dowladda soomaaliya haddii ilaah yidhaahdo iyo dowladda ingiriiska inaan diil wada galno haddii ilaah yidhaahdo go-aan ah wasiirkuna uu ka warqabo oo runtii aan rabno wasiirku inuu nagu soo laabto wakti munaasab ah oo wakti noo haayo oo mataqaanaa ka wada hadla arrintaas